tababarkeena ay kasoo qayb galeen ku dhowaad afartan ruux oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan islamarkaana ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo gunaanoday magaalada juhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle waxaana lagu baranayay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qabo si lamid ah dadka kale ee caadiga ah cabdicasiis maxamed qaasin oo ka mida ka qaybgalayaasha kulankan ayaa u mahad celiyey macalimiinta casharadii ay bixinayeen iyo labada wasaaradood ee soo qabanqaabisay barnaamijkan macluumaad badan ayaan ka kororsanay ustaad cabdiqani iyo ninka la yidhaahda gaashaan oo laba macalimiin ahaa oo casharadaas bixinayay oo juhdi badan geliyey annaga oo wax fahamsanayn inayn waxna fahamsiiyaan geliyey aaday ugu mahadsanyihin marka ugu horayso marka xigta waxaa aad u mahadsan allah subxaana wa tacaalaa oo inta nagu soo kulmiyey iyo hawshaan baaxadda leh ilaahigii keenay oo sahlay oo fududeeyey ama hadda iska leh tan xigta waxaa mahadda iska leh wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo iidane juhdi badan gelisay sidii aan annaga oo intaan tiro la eg afartan ku dhow sida aan wax ku fahmi lahayn sidii aan aan bulshada kale oo naga maqan aan u gaarsiin lahayn jiis ha ahaado ama dhagool ha ahaado ama indhool ha ahaado ama maskaxda mental ha ka ahaado in qof waliba wax la bari karo xaquuqna uu leeyahay qof waliba oo xaquuq leeyahay marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inta hawshaan juhdiga gelisay iyo inta ka soo shaqaysay iyo intaanu dhabar adeegtay shalay iyo beriga ku sabraan inay wax bartaan u dulqaataan inay wax bartaan annagana waxaan ballanqaadaynaa oo intaan aan wada ballanqaadaynaa in aan waxaana barteen shalay iyo maanta aan bulshada gaarsiino kulankan oo si dahfurnaan ay uga qayb qaateen bulshada reer jowhar oo ku jiraan dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa sidoo kale xiritaanka barnaamijka goobta ka ballanqaaday in goobo waxbarasho iyo tababaro la siin doono macalimiin si gaara wax u bari doonto loogu talagalay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle amiin mukhtaar runtii waxaad tihiin indhaha bulshada waxaa laydiin soo xulay inaad ka doodaan fikirkiina ka dhiibataan barnaamijkan aan ka hadlayno ah baahiyaha gaarka ah si aad u samatabbixisaan ilmahayna baahiyaha gaarkaa qaba ee jooga beledka waxaad fahamteen wax qiimo badan haddaan iskaashanana runtii aan ka dhabayn karno waxaan u baahan nahay inaan go-aan isla qaadano inaan halkaan uga tegin maanta wixii aan baranay berito leh aana noqon sidii adoo wax noqon karo ha noqon yani qof la ilowaaal had iyo jeer waxaad aragtaan ilmahayna yaryarka ah ee suuqa tuugsanayo caseeyaha ah cabtoyda ah waxay u baahan yihiin daryeel runtii waana fahamnay in waajib annagana saaran u yahay maanta waxaan idiin ballanqaadayaa kaagaasim ahaan xafiiskayga wasaaradda inuu idiin furan yahay mar waliba waad imaan kartaan kusoo kordhin kartaan fikirkiina aana qaadahayno waxaan mar labaad idinka codsanayaa inaanan miiskan ku kala tegine aan mar waliba isla joogno xafiiska waxaa joogo dad walaalihiina reer hirshabeelle ah reer jowar ah aad taqaanaan idinkuna waxaad tihiin dadkii cilmiga yaqiinay loo baahnay maanta annagoo ka duulayno brogaraamkii halkaan maanta noogu soo dhammaaday waxaan ballan qaadaynaa inaan tababari doono macallimiin u adeega ilmaha baahiyaha gaarka a qabo si ay u noqdaan qaybaha kamida bulshada yani nool horumar kala gaara maanta waxaan dhisi doonaa xarumo ay wax ku bartaan oo u sahlo ama environment ha ahaado ama dhan kasta ahaado meel ay wax ku baran karaan ilmahaas baahiyaha gaarka a qabo waxayna isla garteen bulshada ka faa'iidaystay kulankan lagu baranayay sidii lagu qareemi lahaa gacanna looga geysan lahaa dadka nugul ee baahiyaha gaarka qaba oo aan awoodin inay qayb ka noqdaan iskuullada waxbarashada ka furan jowhar sidoo kalena loo sameeyo xirfado ay ku shaqaysan karaan qorshahana lagu daro in la muujiyo isku duubni iyo isku xirnaan bulsho si loo gaaro waxbarasho loo dhan yahay